ayuub cutubka soddon iyo sagaalaad war miyaad taqaan markay ridabadeedda qarka joogto dhasho miyaadse arki kartaa markay deerooyinku dhalaan miyaad tidhin kartaa bilaha sidkoodu ku buuxsamo miyaadse taqaan wakhtiga ay dhalaan intay arruntaan ayay ubadkooda dhalaan oo fooshoodana way iska saaraan oo ubadkooda yaryaruna way kobcaan oo waxay ku koraan berin bannaan oo intay baxaan ayaanay mar dambe soo noqon bal yaa dameer dibadeedka xoreeyey yaase dameer dibadeedka xarkihiisii ka furay kaas gurigiisa waxaan ka dhigay cidlada oo rugtiisuna waa dalka cusbada magaalada buuqeeda wuu quursadaa oo kaxeeyaha qayladiisana ma maqlo xidhiirka buuruhu waa daaqiisa oo wuxuu raadiyaa wax kasta oo cagaar ah dibidabadeedku miyuu raalli ku noqon doonaa inuu kuu adeego miyuuse qabaalka xedhadaada ku ag hoyan doonaa dibidabadeedka miyaad xarko ku xidhi kartaa si uu beerta u qodo miyuuse dooxooyinka kaa daba hagaajin xooggiisa badan daraaddiis miyaad isugu hallaynaysaa hawshaadase ma isagaad u daynaysaa ma waxaad isaga ugu kalsoon tahay inuu midhahaaga guriga keeno oo uu kuu soo urursho haruurka goobkaaga wax lagu tumo goronyada garabkeedu farxad buu la ruxmadaa laakiinse garbaheeda iyo baalasheedu ma wax bay u roon yihiin waayo iyadu ugaxdeeda waxay kaga tagtaa dhulka dushiisa oo ciidday ku diirisaa oo waxay ilowdaa inay cagtu burburinayso iyo inuu dugaaggu ku tumanayo waxay ku adkaataa dhasheeda sidii iyagoo aan ku weydii ahayn oo inkastoo ay waxtar la'aan u hawshooto haddana iyadu cabsi ma qabto maxaa yeelay ilaah baa iyada xigmad u diiday oo waxgarashana ma uu siin oo markay kor isu qaaddo inay carartana waxay quursataa faraska iyo kii fuushanba war ma adigaa faraska xooggiisa siiyey surkiisase ma adigaa guudka ruxma huwiyey war ma adigaa ka dhigay inuu sida ayaxa u boodo haybadda bururufta sankiisu way cabsi badan tahay dooxaduu qoobka ku garaacaa oo xooggiisuu ku reereeyaa oo intuu baxo ayuu ka hor tagaa ragga hubka sita cabsida wuu ku qoslaa oo ma uu baqo oo seeftana dib ugama noqdo korkiisa waxaa ka sanqadha gabooye iyo waran birbirqaya iyo hooto isagu dhulkuu ku liqaa gariir iyo caro oo buunka codkiisa hadduu maqlana ma istaago oo mar alla markii buunku dhawaaqo ayuu yidhaahdaa oo meel fog ayuu dagaalka ka ururiyaa wuxuuna maqlaa saraakiisha qayladooda onkadaysa iyo hugunka haadka adigu ma xigmaddaaduu kor ugu duulaa garbihiisase xagga koonfureed ma u fidiyaa baqalyaduse ma amarkaagay kor ugu duushaa oo masaasay buulkeeda meelaha sarsare uga dhisataa waxay ku hoyataa qarka dheer korkiisa oo hoygeeduna halkaasuu ku yaal xagga qarka dheer dhaladiisa iyo meesha adag dusheeda oo iyadoo halkaas joogta ayay ugaar ka fiirsataa oo indhaheeduna meel fog bay wax ka arkaan dhasheeda yaryaru dhiig bay nuugaan oo iyana waxay joogtaa hadba meeshii raqutaal